Tababarkan oo dhan qooqdiyahan oo kumid ah shaqaalo shirkadaha biyaha caafi iyo warjinayo oo ka shaqeeya magaalada Baydhabo waliba nala baraayay sidii bulshada xaafado ku noola magaalada Baydhabo iyo on hela lahayeen biyo nadiif ah maadaama xilliyada roobabka oo lagu guda jira biyo oo nagadu koranga hanoo wasaq ku dhaladu kora taasna oo sababu korta iyo cudurro dilaacanga liibaan khaliif oo kumid ah madaxa ankasara iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo koonfur galbeed soomaali iyo ku hadal iyo tababarku muhiimada waqtigu uslaya usoona sharaxa dheeraadee kubiya tayada biyo magaalada baydhabo
tababarkan oo ku saabsan biyaha tayadooda sidii loo baari lahaa iyo sidii loo daweyn lahaa biyaha ay xaafadaha la gaarsiiyo oo la siiyo tababarkan oo aan wakti yaroo kooban oo si deg deg aan idhaahda aan kusoo abaabulnay oo ay dabcan naga caawinayso hay-adda s f sidoo kalena aan la kaashanayno wash clusterka waxaan u kaliftay inaan manaha si deg dega aan ku diyaarino oo loo qabto tiam ka socda shirkadahan biyaha caafi iyo warjanaay markaan aragnay dee xaaladaha baydhabo ka jira oo aan arkayno dee fatahaada ama daadadka ama roobabka badana da-aya inay saameyn ku yeelanayaan bulshadii biyihii ay cabayeen xaafadaha aadayay oo dabcan dee kalarkoodii iyo dhadhankoodii iyo waxoo dhan ba isbedeleen halisna uga imaan karayso bulshada oo dhanka caafimaadka ku ah marka si taa aan u yarayno waxaa lagama maarmaan noqotay ka wasaarad ahaan inaan tilaabo deg dega qaadno si arrintaas looga jawaabo marka tan waxay noqonaysaa dabcan dadkan aan tababarayno oo ah tiimam ka socda warjanaay iyo caafi ee weliba qaybtooda biyaha iyo daweyntooda ka shaqeeya inaan ku tababarno bal qaabkii ay u daweyn lahaayeen biyaha qaabkii u baari lahaayeen biyaha meelaha cilladaha ka imaan karaan oo bulshada biyuhu ay halista kaga imaan karaan oo wasakh uga imaanaysana in maaragtay qaabkay u baari lahaayeen naftkooda ayadana wax laga tuso marka ujeedka ugu weyn waxay tahay tiimamkan inaanu tiimka wasaaraddu ay siiyaan habkii iyo casharadii bulshada caafimaadkooda looga taxadiri lahaa biyo nadiifa oo aan waxyeelo bulshada u keenayna ay dabcan shirkadahaasu biyaha u siin lahaayeen bulshada insha allah tababarkanna ku ekaanmaya halkan uga harimayno waa la socon doonaa ka wasaaradahan tiimka iyaga qaybta wata qualitigu wuu kala shaqayn doonaa mar walba oo xitaa xilliga ay samaynayaan mar walba caawimaad u baahnaan wasaaraddu insha allah waa garab taagnaan doonta haddii ilaah yiraahdo